بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الlh وأma السuنة fqad dلت عlيه بأنواعha الqowلية والفiعلية والإqrاarية waxaynu ku soo jiray culuwiga adiladii tusinaysay saraynta ilaahay subxaanaه وتaعaalى waxa uu sheekhu yidhi markaa wa ama sunna waxa uu ka soo hadlay kitaabka ilaahay noocyada iyo qaababka iyo sida uu u tusinayo sarraynta rabbi iminkana waxa uu tilmaamayaa sunnadu siday u sugtay sarraynta ilaahay subxaana waxa uu sheekhu yidhi wa ama sunna sunnadii rasuulka miyaa sala allahu calayhi wasalam faqad dallat way tusisay calayhi ay cala alculuwi sarraynta ilaahay sunnada rasuulku way tusisay bianwaacihaa noocyadeeda ayaanay ku tustay noocyadeeda alqowliyati qowliga ah oo odhaah iyo qowl ayaa nebigu ku sugay sala allahu calayhi wasalam waalficliyati iyo noocyadeeda ficliga ah ayay ku tustay oo ficil ahaan ayuu u muujiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sarraynta rabbi waliqraariyati iyo nooca iqraarigee sugidda ah oo nebigu sala allahu calayhi wasalam ciddii sarraynta alle tilmaantay waa u sugay ee kuma inkirin oo kuma diidin fii axaadiida axaadiid ayaana sunnadu ay ku tustay sarrayntaas axaadiidaasoo kahiiratin fara badan axaadiidaasoo tabluqu gaadhaysa xadda tawaatur xadka tawaaturka gaadhaysa farabadnideedu axaadiis mutawaatira ah wa calaa wujuuhin wejiye ayaanay ku tustay mutanawicatin kala duwan oo noocyo kala duwan ah waxa uu sheekhu tilmaamay markaa sunnada rasuulku inay culuwiga ku tustay noocyadeeda kala duwan hadday qowl tahay hadday ficil tahay hadday iqraar tahay waxaanay ku soo aroortay ama culuwigaas uu ku soo arooray axaadiid gaadhaysa xaddu tawaatur farabadnaanteeda waxaanay u tustay wujuuh iyo qaabab kala duwan oo mutanawic ah ka qowlih waa sida odhaahduu nebigu yihi salى اllahu calayhi wasalam fii sujuudihi sujuuddiisa uu ku yidhi subxaana rabbiya alaclaa subxaana waxa nasahan oo xumaan iyo ceeb oo dhan ka hufan rabbii rabbigay ayaa nasahan oo ceeblaawa ah rabbigayga alaclaa ee sarraynta badan rabbigayga sarraynta badan ee wax walba ka sarreeya ayaa nasahan marka nebigu sala allahu calayhi wasalam qowl ahaan iyo hadal ahaan buu ku muujiyey culuwiga oo dee waxau ihi alaclaa waa sunno qowli ah iyo wa qowlih odhaahduu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha ilaahay lamaa qada alkhalqa khalqiga markii uu xukumay ee khalaa'iqda uu abuuray kataba wuxuu ku qoray cindahu agtiisa wuxuu ku qoray rabbi fowqa carshihi carshigiisa isagoo ka sarreeya waxa uu qoray ina raxmatii naxariistaydu sabaqat way ka soo dheeraysay hadabii cadhadayda naxariistaydu way ka soo dheeraysay cadhadayda walidaalik yacni mutacalaqa raxmaddu biduuni sabab ibtidaa'an ayuu kuugu imanayaa laakiin cadhada ilaahay ibtidaa'an kuugu iman mayso biduuni sabab ilaa aada galabsato wax rabbi kuugu cadhoodo oo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala laga bilaabo markaad calool gasho ee aada candhuuf tahay calaqa aada uga gudubto mudqa yar aada noqoto nafta lagugu afuufo marxaladdaa caloosha aada ku qaadanayso marka ay hooyadaa waxa weeyaan ku dhashee adduunka ama ifka aad timaaddo ilaa intaad ka taabagelayso ilaa intaad ka dhimanayso raxmadda ilaahay way kula socotaa oo caloosha hooyada yaa kugu ilaalinayey yaa kugu quudinayey yaa waddada kuu fudaydiyey uma sabiila yasara yacnii halka aanad islahayn qof dhan oo aadama ah soo mari yaa u sahlay marka raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa laga soo bilaabo markaad nudfada ahayd candhuufta ilaa intaad ka dhimanayso raxmaddu way kula socotaa hadda biduuni istixqaaq adoon mutaysan ama sabab aan la iman ayay ibtidaa'an xagga rabbi ay kaaga imanaysaa raxmaddu laakiin cadhada ilaahay dee markaad mukallaf noqoto qaangaadhay oo qalinka loo qaado waxa uu sameeye la qorayo markaas ayaa haddaad samayso wax ilaahay kuugu cadhoodo ilaahay kuugu cadhoonaya laakiin qabla daalik adoon waxba mutaysan ama mukallafba aan ahayn ilahay miyuu kuu cadhoonaya markaa sidaas ayay raxmadda rabbi uga horaysaa waxa weeyaan cadhada ilaahay uga dheeraysa shaahidku markaa waxa uu yahay lamaa qada alkhalqa kataba cindahu fowqa carshi yacnii nebigu waxa uu ku tilmaamay qowl ahaan ilaahay inuu yahay fowqa carshihi carshigiisa inuu ka sarreeyo ilan fowqiyadu waa culuwi iyo sarrayn halkaasaanu ku qoray cindahu agtiisa oo halkaas sare ah iyo wa qowlih odhaahduu nebigu yidhi weeyaan salى اllahu عalayhi wasalam alaa ta'manuunii war miyaydaani aaminayn wa ana amiinu man fi الsamaa anoo ah ka samada ka sarreeya kii uu aaminay iyadoo ilaahay igu aaminay arrinkii diintiisa miyaydaan idigu yani adduunka igu aaminayn ilaahay baa arrinkii aakhira iyo arrinkii diintaba igu aaminayn wa qowlihi iyo odhaada uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam alaa ta'manuunii war miyaydaani aaminayn walxaal ana anigu aan ahay amiinu man midka u aaminay kaasoo fi samaa'i ay cala asamaa samada ka sarreeya ama kaasoo fi samaa'i ay fi lculuw sarreeya oo sarrayn ku sugan macnaha allaa i aaminee maxaad idinku ii aamini laadihi shaahidka culuwiga ee xadiidkan qowliga ah waa wa ana amiinu man fi الsamaaءi ay calى الsamaaء wa habata waxaa ka sugnaaday canhu nebiga salى اllahu عalayhi wasalam anahu nebigu rafaca inuu kor u qaaday yadayhi labadiisii gacmood wahuwa calى اlmimbar isagoo mimbarka mimbarka saaran yowma اljumca maalin jumco ah isagoo mimbarka saaran ayaa nebigu labada gacmoodu kor u qaaday yaquulu xaal uu leeyahay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam allahuma agisnaa ilaahay ou noo gargaaroo noo roobe roob noogu kaalme marka waa waa sunno ficliya waayo gacmaha uu xagga sare u qaaday nebigu waxay tusinaysaa dee ilaahay inuu ka sarreeyo marka yacni sunnadu waxay ahayd khatiibku marka uu jumcada ducaynayo inuu far keliya taago halkanna waxaa ku sugan annahu rafaca yaday see loo jamcinayaa markaa kayfa yujmac man yadkur waxay culimmadu yidhaahdeen xaaladda istisqaaga ilan waa istisqaagu suwarka uu leeyahy waxaa ka mid a in waxa weeyaan khatiibku isagoo khudbadii jumcada ku jira ayuu roobdoon weydiisan karaa ilaahay subxaanahu wa tacala istisqaa u samayn karaa marka xaaladdaa roobdoonta ee istisqaaga uu khatiibku samaynaya maalinta jumce labada gacmoodba inuu taaga ayaa sunno ah xaalat listisqaa laakiin khudbadda caadiga ah sunnadu waa in fartaa keliya uu taago khatiibku marka uu ducaynayo wa habata waxaa ka sugnaaday canhu nebiga annahu rafaca yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaaday wahuwa cala almimbar isagoo mimbarka saaran yowma aljumca maalintii jumcada yaquulu xaal uu leeyahay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam allaahuma allahayow akithnaa allahayow noo gargaaro roob noogu kaalmeeyo noo roobe marka waa sunno ficliya inuu gacmihii kor u qaaday waxay daliil u tahay rabbi inuu ka sarreeyo wa annahu rafaca yadah wa habata waxaa kaloo sugnaaday annahu rafaca inuu rasuulku kor u qaaday yadahu gacantiisa ilى الsamaa samada inuu kor ugu qaaday wa huwa yakhtubu nnaas isagoo dadka u khudbaynaya yowma carafa maalintii carafa isagoo dadka u khudbadaynaya xiina qaaluu markay ku yidhaahdeen nashhadu waxaanu qiraynaa annaka adigu rasuulkii allow qad ballaqta inaad dadka soo gaadhsiisay risaaladii oo wa addayta aada gudatay xilkii laguu dhiibay oo wanasaxta aada ummadda u nasteexaysay faqaala markaasuu rasuulku yidhi allaahumma shhad ilaahay oo markhaati ka noqo markaa rasuulku farta intuu kor u taagay ayuu yidhi allaahumma fashhad ilaahay oo markhaati ka noqo wa annahu qaala liljaariya markaa labadaasiba waa sunnadii ficliga ahayd wa annahu qaala ay wa habata waxaa kaloo sugnaaday annahu rasuulku qaala inuu ku yidhi liljaariyati addoontii ayna allah ilaahay xagguu jooga qaalat waxay tidhi addoontii fi samaa samada ayuu ka sarreeyaa fa aqarahaa rasuulku waa u sugay oo sarrayntaa addoontu ay ku hadashay oo fidradii saliimka ahayd ah waa u sugay nebiguyo kuma diidin wa qaala weliba waxa uu ku yidhi lisayidiha addoontaa sayidkii lahaana wuxuu ku yidhi actiqhaa waar xoree addoontan waayo fa inahaa iyadu mu'mina waa mu'minada xoree xadiidku wuu dheeraayo waxaa kaloo rasuulku weydiiyey man ana qaalat rasuulu اllah yacni wuxuu yidhi ilaahay xagguu joogaa markaasaa ay tidhi fi samaa samada ayuu alla ka sarreeyaa markaasuu yidhi anna yaan ahay waxay ku tidhi rasuulu llah rasuulkii allah tahay markaasuu yidhi actiqhaa fa inahaa mu'mina war addoontan xoree waa mu'minade taasina markaa waa sunnadii taqriiriga ahayd oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam addoontaasi markay tidhi fi samaa iqraar buu u sameeyo waa sugay ila iqraarku waa wax aad maqlayso ama aad arkayso ama agtaada lagu samaynayo ood sugto oo aana diidin marka addoontii markay tidhi fi samaa waa u sugay bal waxay ku mutaysatay inuu yidhaa xoree waa mu'minad eh oo iimaan ayaa loo qiray wa ama alcaqlu caqliga miyaa halkaa sheekhu waxa uu kaga baxay sunnadu siyaabaha kala duwan ay u tustay culuwiga ilaahay qowlan wa ficlan wa iqraaran wa ama alcaqlu caqliga miyaa sida uu u tusinayo sarraynta rabbi faqad dalla waxa uu tusiyey huwa caqligu calaa wujuubi sifati alkamaal sifada kamaalka iyo ammaanta iyo dhammaystiranka lihi inay u waajibtay lilaahi alle tacaala koreeyi iyo wa tansiihihi ilaahay in laga nasaho ayaa caqligu uu tusiyey can innaqsi nuqsaanta caqligu waxa uu tusiyey sifada dhammaystiranka iyo ammaanta leh inay ilaahay waajib u tahay sifatu kamaal nuqsaanta iyo intuna in ilaahay laga nasahayo loo diidayo taasuu caqligu tusiyey walculuwu sarrayntuna sifatu kamaalin waa sifatu kamaal dhammaystiran iyo ammaan tusinaysa wasuflu hoosayntuna naqsun waa nuqsaan oo caqliyan maanta sarrayn iyo hoosayn dee ma sinna oo sarrayntu waa kamaal iyo ammaan hoosayntuna waa nuqsaan iyo in oo xataa khalqiga ayaan hoosayn jeclayn ee sarrayn jecel fa wajaba markaa waxaa u waajibay lilaahi alle tacaalaa koreeye sifatu اlculuwi sifada sarraynta alle u waajibtay iyo wa tansiihuhu alle in laga nasaho can didihi sarraynta waxa ka soo horjeeda oo hoosayn ah wuxuu yidhi dalaalada caqliguna waxay tahay horta caqliga fayow ee saliimkii wuxuu keensanayaa wax alla wixii tilmaan dhammaystiran iyo ammaan iyo kamaal tusinaya ilaahay inay u waajibtay oo waxaa la yidhaahdaa kullu kamaal yacnii sifatu kamaal iyo ammaan kasta ilaahay baa u awleysan waayo liannahu mucti lkamaal soo maah ka kamaalkaba bixiya ee ciddii wanaag le wanaagga siiya waa rabbi markaa dee qaacidu waxay ahayd fa mucti lkamaali awlaa bih kamaalka ka bixiyey isagaa cid walba uga mudan marka caqligu waxa uu waajibinayaa sifada kamaalka iyo ammaanta iyo wanaagga iyo dhammaystiranka lihi inay ilaahay u waajibtay wixii iin iyo nuqsaan iyo xumaan iyo ceeb keensanayana in ilaahay ka nasahan yahay ayaa caqligu keensanaya dee markaa marka lasoo qaado sarrayn iyo hoosayn dee markaaba caqligii wuxuu garanayaa in sarrayntuna ay kamaal tahay hoosayntuna nuqsaan idan caqligii wuxuu yacni waxa weeyaan tusiyey in ilaahay uu sarreeyo waxaanu u tusiyey waayo sarrayntu waa kamaal kamaalkana allah iska leh hoosayntuna waa nuqsaan nuqsaantana ilaahay waa ka nasahan yihi wa ama alfidratu fidrada miyaa fidrada qofka ku beeran ee ku abuuran faqad dallad waxay tusisay fidradaasina calaa culuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaalaa korreeyi dalaalatan tusin daruuriyatan daruuri oo ruuxu ku khasban yihi daruuriga waxaa la yidhaah maa yadaru ilayhi اlinsaan waxa qofku ku khasban yahay biduuni baxhin walaa nadar isagoon waxba baadhbaadhin oon waxba eegin oon waxba istidlaal raadin waxa uu ku khasban yahay ee dhinacna aanu uga beydhi karayn ayaa la yidhaha waa daruuri markaa fidrada qofka ku beerani si daruuriyay deliil ugu tahay in ilaahay sarreeyo wa ama alfira faqad dallad waxay tusisay calaa culuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaalaa korreeye dalaalatan tusin daruuriyatan daruuri ah oo ruuxu ku khasban yahay dalaaladaasoo firiyatan firi ah oo ruuxa ku beeran oo ku abuuran yacnii ruux kasta waxa isaga beeran oo uu ku khasban yahay waxa weeyaan inuu sarraynta ilaahay qiro waxa uu sheekhu yidhi famaa min daacin ma jiro ruux alla baryaya aw khaa'ifin ama cabsoonayo oo fasica ilaa rabbihi xagga rabbigii u argagaxay tacaalaa korreeyi ma jiro ruux ilaahay baryaya ama cabsanayo oo xagga rabbi u cararo o u argagaxay ma jiro ilaa haddii uu jirose wajada waxa uu ka helayaa fii qalbihi qalbigiisa waxa uu ka helayaa daruurata alitijaah inuu ku khasban yahay inuu u jeedsado naxwa alculuwi xagga sarraynta oo laa yaltafitu yacnii ka jeedsan maayo can daalika culuwigaa iyo sarrayntaa ka daymoon maayo oo uga jeedsan maayo yamnatan midig walaa yasratan iyo bidixtoona waxa uu sheekhu yidhi dalaalada fitriga ah waxa uu ruuxu ku khasban yahay qof kastoo ilaahay baryaya ama ruux kastoo cabsanaya oo ilaahay xaggiisa u cararaya oo u argagaxaya waxa uu qalbigiisa ka helayaa inuu ku khasban yahay markaa uu alla baryayo inuu xagga sare u jihaysto oo yacnii qalbigiisuna xagga sare uu qabanayaa gacmahana isagoo taagayuunbuu arkayaa bidixna u jeedsan maayo midigna u jeedsan maayo oo yacnii qofka kurba iyo dhib markuu ku dhaco arki maysid isagoo ama bidix u jeedsadoo dee gacmaha bidix u jeedinaya ama midig u jeedinaya ama hoos u jeedinaya arki maysid waxaad arkaysaa uun isagoo qalbigiisi iyo dareenkiisiina xagga sare uu jiro gacmihiina dee ficil ahaanba u taagayo aad arkayso oo xataa kuwa culuwiga diidan yacni waxyaabaha la yaab kale waxaa dhacday yacni bacdu ahli اlbidac oo kuwa diidana ilaahay sarrayntiisa yacni waxaa la weydiiyey qaarkood bal haddee adiladan kale oo dhan iga dhaaf daliilkan samciga iyo yacni waxa weeyaan ijmaaca iyo sunnada iyo kitaabka iyo halkan iska dhig bal waxaa la weydiiyey waxaan ruuxa ku khasbaya mar alla marka kurba hesho ama xaaja ay ku timaado inuu xagga sare u kaco xagga sare waxaan ka jiraa waa maxay dabeed ninkii raggii la weydiiyey dee way ku wareereenoo way ku taxayureen wax alle waxay ku jawaabaan leanna waxa weeyaan waa wax aan la diidi karayn oon la inkiri karayn ilaa mid yacni ninkii la weydiiyey uu kii saa'ilkaa ku yidhi wallaahi xayaranii haada ninkaasi wuu idawqiy wuu i wareeriyey waayo waa su-aal aan jawaab lahayn oo xataa kuwale ilaahay ma sarreeyo hadday alla baryayaan meel kale uma kacayaan xaggan saruun bay u kacayaan iyagoo gacmihii taagaya oo qalbigii xaggan uu ku xidhan yahay ayuun bay arkayaan marka waxaad dareemaysaa fidradii ku beerayd iyo waxa iska hor imanaya waxaanay afka iyo waxa weeyaan dee carabkooda ka leeyihiin marka waxau yihi faqad dallad waxay tusisay fidradaasi calaa culuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaalaa korreeye dalaalatan tusin daruuriyatan daruuri oo uu ku khasban yahay firiyatan firi oo ku beeran famaa min daacin ruuxa la baryayaa ma jiro aw khaa'ifin ama ku cabsanayaa ma jiro ilaa hadduu jira se fasica famaa min daacin dheh ma jiro ku alla baryaya aw khaa'ifin ama cabsoonaya oo fasica u argagaxaya ilaa rabbihi rabbigii u argagaxaya tacaalaa korreeye ma jiro ilaa hadduu jirase wajada fii qalbih qalbigiisa wuxuu ka helayaa daruurata alitijaahi inuu ku khasban yahay inuu u jeedsado naxwa alculuwi xagga sare oo laa yaltafitu ka jeedsan maayo oo kama daymoonayo can daalika saraynta xagga sare yamnatan bidix uga jeedsan maayo walaa yasratan yamnatan midig uga jeedsan maayo dheh walaa yasra bidixna uga jeedsan maayo waxa uu sheekhu yidhi was'al اlmusaliin bal hadda waxaad weydiisaa dadka tukanaya yaquulu اlwaaxidu mid waxa uu odhanayaa oo minhum dadkaa tukanaya ka midii fii sujuudihi sujuudiisa wuxuu ku odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa waxaa ceeblaawo ah rabbigayga sarraynta badan bal waxaad su-aashaa ayna tatajihu xaggay u jeedsanaysaa quluubuhum qalbiyadoodu xiina daaka wakhtiga ah bal waxaad weydiisaa markaad wejiga dhulka ku haysaan ee subxaana rabbiya alaclaa aada leedihiin qalbigiinu xagguu aadayaa yacni xaqiiqadu waxay tahay qalbigii xagga sare inuu aadayo marka khulaasadu waxa ay tahay waxa aan laba dafiri karin een lana diidi karin ee xataa ahlulbidaci waxay kaga jawaabaan ay waayeen waxaa ka mid ah daliilka fitriga ah oo ninkii la weydiiyey inu sheegayna wuxuu ahaa abulmacaali aljuwayni waxaana su-aasha weydiiyey wuxuu ahaa alhamdani marka calaa kullin fidradaas qofka ku beerani waxay si cad u tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sarreeyo waayo haddaanu ilaahay xaggan ka jirin oo aan u sarrayn quluubta dadkao dhan iyo gacmahoodu xaggan umay kacdeen waxaa la arki lahaa meel kale iyagoo u jeedsanaya bal waxaa laga yaabaa haddii la arko ruux gacmaha foorariye ama xaggan u jeediye ama xaggan in la yidhaha waad waalantee war xagga sare gacmaha u taag dee haddii lagu weydiiye maxaad xagga sare ugu taagaysaana jawaabtu waxa weeyaan dee ilaahii la caabudaye la baryayey ayaa xaggan iga jira xagga sare oo iga sarreeya wa ama alijmaacu ijmaacii miyaah faqad ajmaca waxay ku kulmeen asaxaabatu saxaabada iyo wataabicuuna taabiciinta iyo walaimatu aimmadii waxay ku kulmeen calaa ana allaha in alle tacaalaa koreeye fowqa samaawaatihi samooyinkiisa uu ka sarreeyo mustawin oo uu ka koreeyo calaa carshihi carshigiisa wa kalaamuhum hadalkooduna mashhuurun waa mid caan baxay oo caan ku ah fii daalika arrinkaasi nasan isagoo nasku oo ku cad arrintaa wa daahiran iyo isagoo daahir ku aba qaala alawsaaciyu awsaaci waxa uu yidhi calayhi raxmat ullah kunnaa waxaanu ahayn walxaal ataabicuuna taabiciintuna mutawaafiruuna ay buuxaan oo ay joogaan iyagoo taabiciintiina ay joogaan oo ay buuxaan waxaanu ahayn naquulu kuwa yidhaahda yacnii naquulu waxaanu odhan jiray iyadoo taabiciintiina ay buuxaan ina allaha ilaahay tacaala korree dikruhu xuskiisu sarreeye fowqa carshihi carshigiisuu ilaahay ka koreeya wa nu'minu waxaananu rumaynaynaa bimaa jaaad waxay la timid bihi maaga asunnatu sunnadu oo min asifaati sifaatka ah waxaa awsaaci uu yidhi iyadoo taabiciintiina ay joogaan waxaanu odhan jiray ilaahay carshigiisuu ka koreeya sifaadka sunnada ku suganna waanu sugaynaa waqad naqala waxaa soo raray alijmaaca kulanka calaa daalika arrinkaa a'immadu ay ku kulmeen hayru waaxidin waxaan mid ahayn oo min ahlilcilmi culimmada ka mid ah yacni mid waxaan ahayn oo ka badan oo culimmada ka mid ah ayaa ijmaacaa soo raroo soo naqliyey wa muxaalun waxaana mustaxiila baa sheekhuu yidhi an yaqaca inuu ku dhaco fii mili daalika arrinkaasoo kale waa sarraynta rabbiye khilaafun khilaaf inuu ku dhaco waxa uu sheekhu yidhi waxa mustaxiil ah arrintan oo kale khilaaf inuu ka dhaco waa culuwiga ilaahay waqad tataabaqat way isku waafaqday calayhi arrinkan culuwiga haadihi tani aladilatu ee adilada alcadiimatu ee waaweyni way ku kulantay allatii adiladaasoo laa yukhaalifuhaa aanu khilaafayn ilaa mukaabirun mid isweynaynayo oo canaad ah oo madax adag mooyaane kaasoo tuumisa la masaxay calaa qalbihi qalbigiisii la masaxay oo wajtaalathu shayaaiinu shayaaiintu ay ka leexisay can fidratihi fidradiisii ku beerayd ee ilaahay ku abuuray nas'al اllaha ilaahay baan weydiisanaynaa tacaalaa koreeye asalaamata waalcaafiyata nabadgelyo iyo caafiyo iyo badbaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu weydiisanaynaa baa sheekhuu yidhi faculuw llaahi ilaahay sarrayntiisu tacaalaa koreeye bidaatihi daatadiisa uu la sarreeyo iyo wa sifaatihi sifaatkiisaba uu ku sarreeyo ilaahay sarraynta uu daatadiisana ku sarreeyo sifaatkiisana uu ku sarreeyaa min abyani alashyaa waxay ka mid tahay ashyaada ugu cad wa adharihaa ee ugu daahirsan ee ugu muuqashada badan daliilan xagga daliilka wa axaqi alashyaa waana ashyaada ugu xaqnimada badan wa ahbatihaa uguna sugan waaqican xagga waaqica waxa uu sheekhu yidhi sarraynta rabbi daatadiisa iyo sifaadkiisaba uu ku sarreeyaa waa waxyaabaha ugu cad ee daliilkoodu ugu muuqashada badan yahay ee ugu xaqnimada badan ee ugu sugitaanka badan xagga waaqic ahaan ee macnaha cidina aanay inkiri karin dee ruux mucaanida ama fidradiisa ay inxiraaftay oo ay bedelantay mooyaane waayo had iyo jeer waxaynu nahnaa fidrada saliimka ah iyo caqliga fayow iyo sharcigu iskama hor yimaadaan laakiin dee caqligii iyo fidradii hadday inxiraafaan oo shubuhaad iyo shahawaad khaariji ay ta'iiriyaan dee markaa ruuxii waxa uu noqonayaa ruux xataa caqli ahaan iyo fidra ahaan aan u fayoobeyn tanbiihun aalit baraarujin saddexaad waxa uu sheekhu yidhi iclam waxaad ogaataa ayuha alqaari'u alkariim kaagan wax akhriyaya sharafta badanoo waxaad ogaataa annahu ana alamra washa'na arrinku inuu yahay sadara waxaa iga soo fulay minii aniga haddaan ahay sheekh ibnu cuthaymiin kitaabatun qoraal baa iga soo fulay oo libacdi alaba ardayda qaarkood aan u qoray qoraalkaasoo yacni kitaabadaasoo tatadamanu keensanaysa maa qultuhu wixii aan idhi yacni qoraalkaasoo tatadamanu koobsanaysa maa qultuhu wixii aan ku idhi fii bacdi almajaalisi majaalista barhkood oo fii maciyati illaahi ilaahay maciyadiisa ku saabsan tacaalaa korreeye likhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay oo dakartu aan ku sheegay fiihaa majaalista barhkood anna caqiidatana in caqiidadayadu ay tahay anna lilaahi in ilaahay uu leeyaho ay u sugan tahay tacaalaa korreeye maciyatan maciyo xaqiiqatan xaqiiqa ah maciyatan xaqiiqiyatan in ilaahay uu leeyahay maciyo xaqiiqi ah daatiyatan oo daati ah oo taliiqu ku habboon bihi alleh oo wataqtadii keensanaysa ixaatatahu koobista alla uu koobay bikulli shayin shay walba uu koobay cilman cilmi ahaan uu koobay wa qudratan awood ahaan uu koobay wa samcan maqal ahaan uu koobay wa basaran arag ahaan uu koobee uu arkayo wa sulطaanan awood ahaan uu koobay iyo wa tadbiiran maamul ahaan uu koobay iyo wa annahu alla subxaanahu nasahnaaye munazahun inuu ka nasahan yahay an yakuuna alla inuu ahaado mukhtaliطan mid ku dheehmay bilkhalqi khalqiga mid ku dheehan oo dhex galay inuu alla yahay rabbi inuu taa ka hufan yahay oo uu ka nasahan yahay aw xaalan ama mid dhex degay inuu yahay fii amkinatihim meelahooda waxaa kaloon sheegay in ilaahay ka nasahan yahay oo ka sarreeyo inuu khalqiga dhex degay ama dhex galay tacaala allahu can dalika culwan kabiira bale iska badaa arrinkaase huwa alleh alcaliyu waa ka sarreeya ee bidaatihi daatadiisa ku sarreeya iyo wa sifaatihi sifaatkiisaba wa culuwuhu sarraynta allena min sifaatihi sifaatkiisaay ka mid tahay addaatiyati ee daatiga ah waa sifaadka daatiga ee min lawaasimi daatihi ka mid a allatii sifaadkaasoo laa yanfaku aanu ka zuulayn canhaa sifaadka marka culuwiga rabi ee muطlaqiihi waa sifo daati ah liannahu maa zaala walaa yazaalu caaliyan calaa khalqi horena ugamuu zuulin dibna uga zuuli maayo inuu addoommadiisa ka sarreeyo laakiin istiwuhu isagu dee waa sifo ficliyahoo yacni istawaa calaa carshi iyo wa annahu alleh mustawin inuu ka kor noqday calaa carshihi carshigiisa uu ka koreeyo kamaa yaliiqu sida ku habboon bijalaalihi ilaahay weynidiisa ku habboon iyo wa anna daalika in culuwigaasi laa yunaafii aanu diidayn maciyatahu ilaahay maciyadiisa aanu diidayn oo aanay iska hor imanayn liannahu maxaa yeelay alle tacaalaa korreeye laysa ka midlihi shay-un wax lamidihi ma jiro wa huwa rabbi assamiicu waa allaha maqalka badan albasiiru ee aragga badan wa ihbaatun bilaa tamhiil wa tansiihun bilaa tactiil waa caqiidadii ahlu sunna in sifada loo sugo iyadoon khalqigiisa lagu shabahayn in wixii nuqsaana laga nasahoo loo diido iyadoon sifaadka laga cadilayn oon loo yacni loo sugayo oo yani tamiil iyo taciil midna aan la samaynin wa aradtu waxaan uga jeeday baa sheekhu yidhi biqowli odhaahdayda aan idhi daatiyatan tawkiida xaqiiqati maciyatihi ilaahay maciyadiisa xaqiiqadeeda adkaynteedaan uga jeeday ee wax kale ugama jeedin tabaaraka weynaa alle oo watacaala koreeye wamaa aradtu ugalama jeedin baa uu leeyahay sheekhu annahu alle maca khalqihi khalqigiisa macooda inuu yahay subxaanahu nasahnaayo fi lardi arlada macooda uu ku yaho dhulka uu la joogo sidaa umaan jeedin baa sheekhu uu leeyahay kayfa oo sideen sidaa ugu jeedaya ee anuu odhanaya siday u suurtowdaa waqad qultu anoo ku idhi fii nafsi haadihi alkitaaba qoraalkan laftiisa anoo ku idhi kamaa taraa sidaad arkayso annahu alle subxaanahu nasahnaaye munazahun inuu ka nasahan yahay oo ka reeban yahay an yakuuna inuu ahaado mukhtalitan mid ku dheehan bilkhalqi khalqiga aw xaalan ama dhex degay fii amkinatihim meelahooda sidee taasi ay u suurtowdaa buu yidhi anoo qoraalka laftiisa ku qeexay inuu ilaahay ka hufan yahay oo uu ka nasahan yahay khalqigooda inuu la joogo dhulka ama uu dhex degay tacaala allahu can dalika culwan kabiira iyo wa annahu alle inuu yahay anuu caddeeyey alcaliyu ka ku sarreeya bidaatihi daatadiisa iyo wa sifaatihi tilmaamihiisaba iyo wa anna culuwahu anuu caddeeyey alle sarrayntiisu inay tahay min sifaatihi sifaatkiisa inay ka mid tahay sifaatkiisa addaatiyati ee daatiga ah allatii taasoo laa yanfaku canhaa marnaba aanu ka zuulayn oo mar walba uu ku sifaysan yahay oo wa qultu aan idhi fiihaa kitaabada aan ku idhi aydan lagu noqoye maa nasuhu wax naskiisa iyo caddaankiisu uu yahay bilxarfi alwaaxid yacnii anoo ku idhi kitaabadaa bilxarfi marka lagu cabiro xarafka yacnii hadal cad oo naskiisu uu ku yahay bilxarf yacni xataa xuruuftiisii ay tahay sida tan oo waxaa la cabiraa bilxarf yacni shayga macnihiisii uun maahee xuruuftiisii baa tan aan idhi oo bilafdi walmacnaa sidee markaa loo leexin karaa oo wa qultu aan ku idhi baa sheekhuu yidhi fiihaa kitaabadaasi aydan nagu noqoye maa nasuhu bilxarfi alwaaxid wax naskiisi iyo caddaankiisu uu yahay bilxarf yacni xuruuftan soo socota uu yahay wanaraa waa maxay yacni hadalkaasi waxaa sheekhuu yidhi wanaraa waxaanu arkaynaa oo aanu qirsannahay anna man zacama wanaraa waxaanu arkaynaa oo aanu ictiqaadsannahay anna man zacama in ruuxa ku andacooda ee sheegta anna allaaha in alle bidaatihi daatadiisa uu ku joogo fii kulli makaanin meel walba wuxuu yidhi waxaanu ictiqaadsannahay sheekhu in ruuxa ku andacooda in meel walba ilaahay daatadiisa uu ku joogo fa huwa kaasi kaafirun waa gaal aw daallun ama waa mid lunsan in ictiqadahu hadduu sidaa ictiqaado wa kaadibun waa beenaale in nasabahu hadalkaa hadduu u tiiriyo ilaa gayrihi gayrkii cid kale oo min salafi lummati ummaddan dadkoodii hore wanaagsanaa ka mid a aw a'immatihaa ama imaamyadii iyo hormoodkoodii ka mida culimmada waxa uu sheekhu yidhi waxabanu yacni waxaan idhi waxaan arkaa waxaanu aragnaa oon ictiqaadsannahay cidda ku andacoota ilaahay meel walba bidaatii buu ku joogaa inay gaal tahay ama ruux lunsan ama ruux beenaalo ah saddexdaa midkoodu inuu gaal noqonayo hadduu ictiqaado ilaahay meel walba ilain meel marka la yidhaahdo meeshii xumayd gudaafadii suuligii bannaankii buurtii baddii meel walba dee way soo gelaysa marka la yidhahdo fi kulli makaan oo xataa meelihii qurunka iyo wasakdu ay taallay ayaa dee soo gelaya marka la yidhaha ilaahay meel walba wuu joogaa ilaahay waa ka nasahan yahay taasi tacaala allahu can dalik culwan kabiira markaa ruuxa taa ictiqaada meel walba inuu joogo iyadoo xujadii lagu oogay oo shubhadii laga zuuliyey oo waxa weeyaan loo caddeeyey haddana ku madax adayga dee waa kaafir haddii waxa weeyaan aanu ku israarin ama aan shubaha laga zuulin ama ta'wiil iyo wax lamidii uu ku jirana dee waa daal qof lunsan hadduu salafkii iyo a'immadii u tiiriyana dee waa kaadib oo uu ka been abuurtay oo axad salafkii iyo a'immadii ka mid ihi may odhan in allaha fii kulli makaan bal waxay ku kulansanaayeen salafku in ilaahay subxaanahu wa tacaala fowqa carshihi yacni waxa weeyaan calaa carshihi baa'inun min khalqih in ilaahay carshigiisa ka koreeyo khalqigiisana ka fogiyo aanu ku dhex jirin walaa yumkinu uma suurtowda baa sheekhuu yidhi licaaqilin qof caqli loo inuu wax garanaya oo carafo laaha ilaahay gartay oo waqadarahu weyneeyey alle xaqa qadrihi weynayntiisa u xaqa u leeyihi ruux ilaahay garanaya oo ilaahay qadarinaya oo weynaynaya uma suurtowdo an yaquula inuu yidhaahdo ina allaha alle maca khalqi khalqigiisa ayuu la joogaa fi lardi dhulka ma suurtowdo wamaa ziltu kamaan zuulin buu yidhi sheekh ibnu cuhaymiin walaa azaalu kana zuuli maayo unkiru inaan inkiro haadaa kaasi alqowla ee hadalka ah hadalkaa munkarka ah ee ah in allaha fii kulli makaan horena ugamaan zuulin dibna uga zuuli maayo inaan ku inkiro oon diido fii kulli majlisin majlis kasta oo min majaalisi majaalisteeda ka mid ah oo jaraa uu ku dareero fiihi majliska dikruhu arrinkaa xuskiisa iyo soo hadal qaadkiisu wa ashalu llaha ilaahay waxaan weydiisanayaa tacaala koreeye an yuhabbitanii inuu isugo aniga iyo wa ikhwaani lmuslimiin walaalahayga muslimiinta aba bilqowli haabiti hadalka sugan ee xaqa ah inuu alla nagu sugo ayaan weydiisanayaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunyada iyo wa fi laakhirati aakhiraba haada waqad katabtu haada waadixun kaasi waa cadi waa mubtade waxa weeyaan khabarkiisi maxduufi arrinkaasi waa cadi waqad katabtu waxaanan qoray bacda daalika intaa dabadeed yacnii kitaabadan ardaydaa u qoray kadib waxaan ka daba qoray maqaalan hadal hadalkaasoo nushira lagu faafiyey baa sheekhu uu yidhi fii majalati dacwa majalada ama jariidada la yidhaahdo addacwa allatii taasoo tasduru ka soo fusho ama ka soo baxda fi riyaad magaalada riyaad oo nushira la faafiyey baa sheekhu yidhi yowma alinayn maalintii isniinta alraabica min shahri muxaram ee ahayd maalintii afraad ee bisha muxaram sanata alfin wa arbacumiatin wa arbaca oo ah sanadkii kun afar boqol iyo afar ee hijriyada arbacun wa arbacumiatin wa alfin biraqam tiscu mia wa ixdaa cashar jariidadaas oo cadadkeeduna uu ahaa cadadkii sagaal boqol iyo koob iyo tobnaad marka wuxuu yidhi intaa dabadeed maqaalkaana waan ka daba qoray jariidada riyaad lagu faafiyey oo qarartu waxaan ku sugay fiihi yacni jariidadaas waxaan ku sugay maa qararahu wuxuu sugay shaekhulislaam ibnu taymiya shaekhulislaam ibnu taymiya wixii uu sugay raximahu llah ilaahay u naxariista tacaala koreeye oo ah min ana maciyat allaahi in ilaahay maciyadiisu tacaala koreeye likhalqihi khalqigiisa uu macooda yahay xaqun xaq inay tahay calaa xaqiiqatiha xaqiiqadeeda ku sugan oo lagu sugayo wa anna daalika iyo in arrinkaasi markaa sheekhu wuxuu tilmaami doonaa in lagu gaabsado uun maciyatullaahi xaqun calaa xaqiiqatiha oo waxa uu diidayaa kelmaddii daatiga ee lagu qabsaday ixtimaalka xumino uu ka soo baxay waayo dadka qaarkood sheekhu isagoon dee u jeedin an allaha fii kulli makaan ayaa qaar baa ka fahmay in waxa weeyaan maciyatan xaqiiqiyatan daatiyatan daatiyatantii daatigiibay ka fahmeen ana allaha fii kulli makaan markaa tiibaa sheekhuu yidhi mar haddii ixtimaalkaas waxaaba laga fahmay waxa waajiba kelmaddaa daatiyatan meesha in laga saaro oo lagu daayo uun sida sheekhulislaam uu yidhi xaqun calaa xaqiiqatiha bas daatiyatanta laga reebo waxau yihi markaa waxaanan ku sugay maa qararahu shaekhulislaam ibnu taymiya shaekhulislaam ibnu taymiya wixii uu sugay oo ah min ana maciyat allaahi in maciyada ilaahay tacaala koreeye likhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay xaqun inay xaq tahay calaa xaqiiqatiha xaqiiqadeeda ku sugan iyo wa ana daalika in maciyadaasi laa yaqtadii yani wa ana daalika arrinkaas laa yaqtadii inaanu keensanayn alxuluula inuu ilaahay khalqigii dhex degay iyo walikhtilaata inuu ku dheehmay bilkhalqi khalqigii iyo arrinkaasi inaanu marnaba keensanayn yacni inuu alleh khalqigiisii dhex galay ama ku dheehmay fadlan iskaba daacan an yastalzimahu inuu keensado oo uu laasimsade yacni iska daa in la yidhaah way ka laasimaysaa oo lawaasimtiisa weeyaan iskaba daaye xataa macno ahaan ma keensanayso maciyada rabbi xuluul iyo ikhtilaad wara'aytu waxaan arkay baa sheekhu yidhi min alwaajibi waajibka inay ka mid tahay istibcaadu kelimati daatiyatan in meesha laga saaro laga fogeeyo kelmaddaa daatiyatan in meeshaba laga saaro oo xaqun calaa xaqiiqatiha un maciyada lagu daayo wa bayantu waxaanan caddeeyey baa sheekhuu yidhi awjuha aljamci wejiyada lagu kulminayo bayna culuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaala koreeye iyo wa xaqiiqati almaciyati maciyada xaqiiqadeeda yacnii wejiyada lagu kulminayo ee aanay isku diidayna waan soo caddeeyey waclam waxaanad ogaataa ana kula kelimatin in kelmad kasta oo tastalzimu keensanaysa kownallaahi ilaahay ahaanshihiisa uu yahay tacaala koreeye fi lardi dhulka mid la jooga addoommada aw ikhtilaaihi aw ikhtilaaahu ama dheehmidda uu ku dheehmayo uu dhex gelayo bimakhluuqaatihi makhluuqaadkiisii inuu ku dheehmayo oo uu dhex gelayo kelmad kastoo keensanaysa aw nafya culuwihi ama saraynta alle diidista la diidayo kelmad kastoo keensanaysa aw nafya istiwaa'ihi ama koraynta alla ka koreeyo calaa carshihi carshigiisa uu ka koreeyo yacni waxa weeyaan diidista la diidayo kelmad kastoo keensanaysa aw gayra daalika ama waxyaabaha lasoo sheegay wixii aan ahayn kelmad kastoo keensanaysa waxaasoo mimaa kii a laa yaliiqu aan ku habboonayn bihi alle tacaalaa koreeyi fa innahaa kelmaddaasi kelimatun kelmad weeyaan baatilatun oo baatil ah oo yejibu uu waajibayo inkaaruhaa in lagu inkiro oo lagu diido calaa qaa'ilihaa kelmaddaa cidda ku hadashay kaa'inan man kaana cidduu doona ha ahaado qaa'ilkaasi wa biayi lafdin erey kastana kaanad ha ahaato kelmaddaasi waxa uu sheekhu tilmaamay kelmad kasta oo keensanaysa in waxa weeyaan ana allaha fi lard in ilaahay arlada joogo ama addoommadiisa dhex galay kelmad kastaoo keensanaysa amaba keensanaysa culuwigii ilaahay in la diido ama keensanaysa waxaan ilaahay ku habboonayn oon laa'iq u ahayn kelmad kastoo waxaa keensanaysa waxa uu yihi waa baatil cidda ku hadashay in lagu inkiraana waa waajib ciddaa ku hadashay cidday doonto ha noqoto lafdigaasina wuxuu doono ha noqdo sheekhu isagoo taa tadbiiqinayana daatiyatan markii lagu qabsadee maxduur baa ka laasimaye la yidhi wakaa yidhi waa waajib in meesha laga saaro oo la odhan maayo maciyat ullaahi maciyatun xaqiiqiyatun daatiyatun la odhan maayo ee waxaa lagu daynayaa un waa maciya yani xaqun calaa xaqiiqatiha ayaa lagu daynaya ama waa maciya xaqiiqiya calaa xaqiiqatiha waxa uu sheekhu yihi wa kullu kalaamin hadal kasta oo yuuhimu ku moodsiinaya wa kullu kalaamin hadal kasta oo yuuhimu moodsiinaya walow cinda bacdi annaas walow dadka barhkooduun agtoodana ha ahaatee yacni walow dadku yaanay uba dhammaane barhkoodba ha noqotee hadal kastoo ku moodsiinaya maa laa yaliiqu waxaanu cunamin billaahi alle tacaalaa koreeyi fa ina alwaajiba waajibku waxa weeye tajanubuhu in laga dheeraado hadalkaas lianlaa yudanna si aan loogu malayn billaahi alle tacaalaa koreeye dannu suu'i mala xun si aan rabbi loogu malayn laakiin ha yeeshee maa ahbatahu allaahu ilaahay wuxuu sugay tacaalaa koreeye linafsihi naftiisa alla wuxuu u sugay ee fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku sugay aw calaa lisaani rasuulih ama rasuulkiisa carabkiisa uu ku sugay sala allahu calayhi wasalam falwaajibu waajibku waxa uu yahay ihbaatuhu in la sugo iyo wa bayaanu bulaani wahmi man mid mooditaankiisa baatilnimadiisa in la caddeeyo kaasoo tawahama mooday fiihi ihbaatkaasi mooday maa laa yaliiqu waxaanu cunamin billaahi alla caza haaliba u wajalla weynaaye waxa uu sheekhu yidhi hadal kasta oo ku moodsiinaya waxaan ilaahay ku habboonayn walow dadka barhkoodba agtooda ha ahaadee waajibku waa ina waa in laga dheeraado si aan rabbi loogu malayn waxaan munaasab u ahayn laakiin buu yidhi waa istidraage waa hadalkii oo laga daba tegaye waxa ilaahay naftiisa ugu sugay kitaabkiisa ama uu sunnada ku sugay waajibku waa in la sugo waxaa kaloo waajiba in la caddeeyo baatilnimada cidda mooda ihbaatkaa iyo sugiddaa yacni waxa weeyaan waxaan ilaahay laayiq ku ahayn oo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa yacni ihbaatkaa sifaadka la sugayo inuu wahmi iyo tawahum iyo moodis ka qaado ah inaanay laayiqba ku ahayn wahmigaana baatilnimadiisa in la caddeeya waa waajib sida ay sifaadka in loo sugaa ay waajib u tahay ayaa wahmiga in la caddeeyo baatilnimadiisuna waajib uu yahay wallahu aclam